alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى alih wصaxbihi wslama tasliima kahiira allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma kitaabu ladkaar baynu joognay wacan ummi lmu'miniina juwayriyata binti alxaarisi radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigu kharaja wuxuu ka baxay min cindihaa agteeda bukratan subaxnimo xiina salla subxa subaxa markii uu tukaday wa hiya iyadoo fii masjidihaa halkii ay ku tukatay ku sugan huma rajaca dabadeeta wuu soo noqday bacda an adxaa intuu barqaystay dabadeed wahiya jaalisatun iyadoo fadhida oo sidii ilaahay u xusaysa fa qaala wuxuu uhi maa silti kamaad zuulin miyaa cala alxaali alatii faaraqtukii calayhaa xaaladdii aan kaaga tegey qaalat nacam wqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalama laqad qultu waxaan idhi bacdaki dabada arbaca kalimaatin afar weedhood baan idhi halaaa maraatin saddex jeer afartaa kelmadoodoo low wusinat haddii loo miisaami lahaa bimaa qulti waxaa tidhi mundu lyowm maanta oo dhan dikrigii iyo wixii aada akhriyaysa haddii loo miisaami lahaa lawasanathunna la miisaan noqon lahayd oo xagga miisaanka la sinmilayd oo qaabil lahayd waa maxay saddexdaa kelmadaha aan idhi ee afarta ah ee saddexda jeer aan idhi subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatihi waayahay sidaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sheegay subxaana allahi wabixamdihi way inagu soo noqnoqotay ilaahay baa xumo oo dhan ka nasahan wabixamdih anigoo mahadnaqiisana ku dheehan oo u mahadnaqaya cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo wa ridaa nafsihi raalli ahaanshaha naftiisa wa zinata carshihi ay wa qadra zinati carshihi iyo miisaanka carshigiisa qadarkeeda wa midaada kalimaatihi iyo waxa weeye siyaadada kelmadihiisa rawaahu muslim markaa wa midaada kalimaatihi iyadana waxaa lagu fasiray midla cadadiha tirada kelimaadkeeda kelimaadkiisa oo kalaa ilaahay jalla wacala aan u tasbiixsanaya una mahadnaqaya waxaa se sawaabku yahay in macnuhu uu yahay waxaan ilaahay ugu maaragtay u tasbiixsanaya ugu mahadnaqayaa si aan dhammaad lahayn oo fara badan sida kelimaadka ilaahayba jalla wacalaa aanay u koobnayn ee in kooban aanay u ahayn zinadaana siduu sharaxa ku sheegaayo zinata carshi waxoogay ciraabteeda nuxaaddu ay ka hadlaan ama way isku khilaafaan wuxuu suyuuti rajaxayaa risaaladu ka alifay buu tilmaamayaa shaarixu in la soo qadaraayo markaa mudaaf la soo qadaraayo waay oo macnuhu uu yahay ay qadra zinati carshih qadra zinata carshihi markaa kelimaadka caynkaasa ayaa saddex jeer lagu celinaya wa fii riwaayatin lahu riwaayad kaloo muslimka u sugan waxaa ku timi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatih markaa riwaayadana muslimkaa wariyo sidanna siiqada caynkanana way u asaxday qaala wa fii riwaayati tirmidiyi riwaayadda tirmidiga waxaa ku yimi alaa ucallimuki miyaanan ku barahayn kelimaatin weedho taquuliinaha aad tidhaahdo subxaana allaahi cadada khalqihi subxaana allaahi cadada khalqihi subxaana allaahi cadada khalqihi saddexdii jeerba gaar baa laysu raaciyey subxaana allaahi cadada khalqihidiyo garow subxaana allaahi ridaa nafsihi subxaana allaahi ridaa nafsihi subxaana allaahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshi subxaana allahi zinata carshi subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatih markaa riwaayadan tirmidiguna iyaduna waa saxiix kelmadihii afarta ahaa ee saddexda jeer la odhanayey mid walba saddexdeedii jeer gaar uunbaa loo yidhi oo gaar baa waxa weeye la ysu raaciyey siiqooyinkaasi markaa dhammaantood way wada sugan yihiin dikrigaana waa loola iman karaa waana dikri markaa aada iyo aad u qiimo badan oo u ajar weyn weeye waay markaa lafdigaa hore ama riwaayadda muslim ridaaa nafsihi hamsa ayay wadataa laakiin riwaayadda tirmidiga hamsaha ma wadato ridaa nafsihi waayahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa dikrigaa kooban ee wakhtiga yar qofku odhan karaa inuu aada u fadli badan yahay wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can اnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi mahalu aladii yadkuru rabbah kii mahalkiisu ilaahay xusaayey iyo waladii laa yadkuruhu ka aan xusayni mahalulxayi waalmeyiti qof dhintay qof nool iyo mid dhintay isu yihiin rawaahu albukhaari markaa sida dee aanay u sinayn qof markaa meyd ah oo dhintay iyo qof nooli ayaanay qofka ilaahay xusayiyo ka kale u sinayn wa rawaahu muslimun muslimna wuu wariyo faqaala wuxuu ihi riwaayadiisa mahalulbeyt aladii yudkaru llaahu fiih mahalulbeyti beytka mahalkiisu aladii kaasoo yudkaru llaahu fiihi ilaahay lagu xusaya iyo walbeyt aladii laa yudkaru llaahu fiih guriga aan ilaahay lagu dhex xusahayni mahalulxayi walmeyiti bay isu yihiin markaa riwaayaddanna guri bay ka cabirto gurigii baa la sheegaya guriga ilaahay jalla wacalaa lagu dhex xusayaa waa guri nool oo khayr iyo wanaag ku camiran gurigaasi ilaahay aan lagu dhex xusahayninna waa guri waxa weeyaan markaa dhintay marka calaa kulli xaal qofku naftiisana waa inuu maaragtay ku dadaalo dikriga gurigiisa iyo booskiisa iyo halku had iyo jeer joogana waa inuu ilaahay jalla wacalaa ku xuso وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل yquل الlه taعaaلى ilaahay wuxuu yidhaahdaa أna anigu cinda ظن cabdيi b waxaan marka ahay malaha addoonkaygu iga malaysto agtiisa ayaan ahay wuxuu iga malaysto addoonkaygu ee wanaagsan baan waxa weeye kolkaa u fulinaya wa ana macahu waan la jiraa addoonkaygu idaa dakaranii marka uu i xuso wain dakaranii hadduu iga xuso fii nafsihi naftiisa dakartuhu fii nafsii naftaydaan ka xusaya ilaahay jalla wacalaa cidda uu xusaana ee abaalkiisa iyo aqbalkiisa iyo ajarkiisa uu u qariyaana waxaa loo filayaa wax aada iyo aada u weyn inuu helayo wain dakaranii haddii uu i xuso fii mala'in jamaaco iyo koox haddii uu iga dhex xusana dakartuhu fii mala'in khayrin minhum waxaan isaga ka dhex xusayaa markaa fii mala'in jamaaco khayrin minhum ka khayr badan oo malaa'igta muqarabiinta ah muttafaqun calayh markaa dikriga qiimihiisu xadiidkanina inoo sheegaya ilaahay baa kugu xusaya ilaahay baana jalla wacalaa kaa aqbalaya wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sabaqa waxa dheereeyey almufariduun kuwa markaa xuska ilaahay u go'a ilaahay xusa xuska ilaahay u gooni noqday oo almufariduuna waa almunfariduun asalka kelmadda almufaridiina waxaa la ydhaahdaa aladiina halaka aqraanuhum wabaqow yadkuruuna allah waa kuwa dadkii facood ahaana u halaagsamay iyaguna hadhay iyagoo ilaahay jalla wacalaa xusaya ee xuskaa ilaahay ku mitidsan ee ku dhegsan weeye kuwaasaa markaa dheereeyey oo khayrkii iyo wanaaggii iyo darajooyinkiisana u dheereeyey qaaluu waxay idhaahdeen wama almufariduuna yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay waa maxay kuwaa mufaridiinta ahy ee dheereeyey qaala wuxuu idhi addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat waa ragga ilaahay in badan xusa iyo dumarka iyaguna ilaahay in badan xusa rawaahu muslim ruwiya almufariduuna bitashdiidi ara'i wa takhfiifiha almufariduuna iyo almufariduuna labadaba waa lagu wariyey wاlmashhuuru اladii qaalahu اljumhuuru atashdiidu sida culimmada badidoodu ay yidhaahdeen caanka ah ee la caan bixiyeyna waa almufariduuna in ra'da la shado weeye waaya xaadiistan kolka aynu carabka marinay kolka la ysku soo ururiyo waxay inoo tilmaamaysaa dikrigu waa waxa dadka mu'miniintaa qulubtoodu ay ku noolaato isla markaana ay macaansato qofka mu'minka ah qalbigiisu wuu macaansanayaa xuska ilaahay iطmiinaan iyo deganaanshana wuu ka helayaa aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri اllaah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub nolol fiican oo macaan oo dhadhan macaanna inuu ku noolaado qofkaasi ayay sabab u noqonaysa macaankaa iyo ladadaa qiimaha badanna ma helayaan dadka kaafiliinta ah ee ilaahay jalla wacalaa xuskiisa iyo dikrigiisa ka jeedaa iyo daacada ilaahay ka jeedaa almufariduun waynu sheegnay macnihiisa riwaayaduu wariya alimaamu axmed iyo xaakim iyo bayhaqi iyo shucabulimaan uu ku warinayo bayhaqina oo uu shaarixu leeyey sanad saxiixay leedahay waxaa ku soo arooray aladiina yahtaruuna fii dikri illaah ayaa ku soo arooray addaakiruuna allaha kaiira wadaakiraat soo lafdiga inoo yaalla maaha muslimku riwaayadan kale waxaa ku soo arooray aladiina yahturuuna aladiina yahtaruuna fi dikri illaah waay markaa yahtaruunana macnaheedu wuxuu noqonaya yuulicuun waa kuwa la jeclaysiiyey xuska ilaahay had iyo jeer laasimsana ilaahay xusa soo ma aragtid marka riwaayaddani waxay u tegeysaa un taa horun bay u tegeysaa kuwa ilaahay in badan xusa waa kuwa dikriga ilaahay la jeclaysiiyey had iyo jeer joogtaynaya laasimsan wey waxaa masaasirta qaar ku dhacay tasxiif ama taxriif baa ku dhacay oo halkaa maaragtay ra'daa baa zay isu beddeshay kolkaasaa macnuhu wuxuu noqday ama lafdigu wuxuu noqday yahtazuun yahtazuunana kuwa isruxay noqonaysa aladiina yahtazuuna fii dikri illaah kuwa xuska ilaahay isku ruxa marka lafdiga noocaasina ma sugna waa tasxiif weeyi ama taxriifba suufiyadana xuje iyo deliil uguma sugna qolada ahlulxadarada ah ee xadraysa ee waxa weeyaan uhud iyo ahda gurta yaa ee marna sidaa odhanaya marna dhulka ku dhowaanaya yaa waxay ka mid tahay bidacooda iyo waxyaabaha ay bidcaysteen bay ka mid tahay wax deliilana maaha wax ilaahay loogu dhowaanayana maaha waa jaasun waa jaaskii oo khayr iyo xadre lagu sheegayo uun magaranaysa ma banaana laa yajuus qaala wuxuu uhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquul afdalu dikri xuskan ugu fadli badani laa ilaaha ila allahu weeye waa kelmaddaasi rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu sidaa uu sheegay weeyo xadiidku waa xasan weeye kelmadda laa ilaaha ila allahna waa kelimatu tawxiid weeye macaanidii dikriga ilaahayna way koobsanaysaa waa maaragtay nafyiyo ihbaatna way ka kooban tahay sidaasay kolkaa ku noqotay dikriga ka ugu fadli badan xadiidkii kale saxiixa ku yaallayna waxaa rasuulku uu ku sheegayey aclaa shacabi liimaan inay tahay kelmadda laa ilaaha ila allah fa afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah fa aclaaha dheh qowlu laa ilaaha ila allah qaala wa can cabdillaahi bni busri radia allaahu canhu cabdillaahi bni busri almaazini ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina sharaa'ica alislaami ee sharaa'icdii islaamku qad kahurat calaya way ugu badatay way igu baahday markaa sharaa'ic waa jamcu shariica shariicana waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah shariica ay mashruuca macnuhu wuxuu noqonayaa markaa ayna sharaa'ic alislaam ayna mashruucaatihi waxyaabihii islaamka lagu sharci gareeyey ee waajib iyo sunnaba lahaa way igu bateen oo way igu baahday fa akhbirnii ii sheeg bishayin shay atashabbathu bihi aan qabsado oon laasimoon ku dhego qaala wuxuu rasuulku uhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah laa yazaalu yaanu ka zuulin lisaanuka carabkaagu radban inuu ka qoyanaado min dikri illaahi xuska ilaahi rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkuna xasanba uu ka sarreeya waa xadiid saxiixa weeye waaya waxaan u tilmaamayaa qofka xuska ilaahay joogteeya inuu ku gaadhaayo daacaad badan iyo sunnayaal badan iyo khayr badan qofkii shaqaysta ajarkiisa inuu waxa weeye ku gaadhaaya ku gaadhayo marka waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku wixii aan u garanahayn ahlulcilmiga inuu weydiiyo oo arkaysaan oo xadiidtan aynu marayno iyo kuwii hore aynu soo dhiganahaynayba in badan oo ka mida rasuulku wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama su-aal ay saxaabadu weydiiyeen haddaad u fiirsato su-aalaha saxaabadu ay keenayaanna waa su-aalo ee anfacaya aakhiradooda oo waxa weeye qofku uu maaragtay ka faa'iidaayo camal ama khayr ama shay fadli weyni ku jiro ilaahay jalla wacalaa uu ugu dhowaado waxaanay ahaayeen marka rasuulku u sheego kuwo ku dhegoo ku camal fala ayay ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim qaala wuxuu uhi wa can jaabirin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal man qaala qofka idhaahda subxaana allaahi wa bixamdih dikrigaa qofka idhaahda qurisat lahu waxa looga beeraa lahu isaga waxaa looga beeraa nakhlatun geetimireed baa looga beeraa fi ljannati jannada geetimira ayaa jannada looga beeraa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun wuxuu sheekh saliimku odhanayaa waa xasanun bishawaahidihi waa saxiixun bishawaahidihi buu odhanaya sanadkiisan dacfi baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyahay waay saas oo kale alimaamu alalbaniyuna uu saxiixiyey marka mar kastoo qofku subxaana allahi wa bixamdihi yidhaahdo geetimiraa jannada looga beeraya marka kii aan kelimaadka ama dikrigaa la iman ama wax yar kala yimi isagaa isku yareeyey kii badsaday aada ugu celceliyeyna isagaa badsaday taasina ka hor iman mayso jannadu inay hore u sii jirtay oo jannadu dee waxa weeye ilaahay hore u abuuray wakhti hore oo isagu ogaabuu abuuray ee abuurka uu ilaahay hore u abuuru hore u diyaariyeyna macnaheedu ma aha inaan waxba lagu dari karin oon la siyaadin karin markaa qofkii la yimaado wixii jannada loogu siyaadin lahaa ama sababuu ahaa in wax loogu daro waxbaa loogu siyaadinayaa jannadu iyadoo hore u sii jirtay wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu idhi laqiitu waxaan la kulmay ibraahiima nabi ibraahim baan la kulmay sala allahu calayhi wasalama leylata usriya bi abeenkii lay dheelmiyey nabi ibraahim baan la kulmay oo fa qaala wuxuu uhi yaa muxammadu muxammadow aqri ummataka minii salaam ummadaada salaan iga gaadhsiiyo ku akhri salaan aanu dirayo o aan salaamayo waxay ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen ma foga qofka ummaddan ka mid ah ee hadalkaasi soo gaadho ama maqlaa inuu salaantaasi radiyo ama uu ka jawaabo oo idhaahdo wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu ummadaada salaan igaga akhriyo igaga gaadhsiiye wa akhbirhum waxaanaad uga warantaa ana aljannata in jannadu dayibatu turbati ay ciid wanaagsantaho ciid udgoon tahay cadbatu lmaa'i ay biyo macaan tahay iyo wa annahaa iyadu qiyacaanun meel bannaan inay tahay oo siman oo meelaha dhirta iyo waxyaabahaasi ay ku beeran yihiin mooyaane meelaha kale waa meelo bannaan oo siman qiicaanku waa meesha bannaan ee siman ee waasica baa laydhaha qiicaan waaye marka wa annahaa qiicaan weeye wa anna khiraasahaa abqaalkeeduna subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar kelimaadka wey rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidku sidaa tirmidi sheegay weeyaano waa xasan laakiin waa xasanun lishawaahidihi oo sanadkiisa dacfi baa ku sugan cabdiraxmaan ibnu isxaaq alwaasiti baa ku jira wa fiihi dacfun ha yeeshee shaahid kaluu leeyahay oo xoojinaya waaye sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyuna uu taxsiiniyo xadiiska xasan inuu yahay buu sheegay marka intan dambe macnaheedu waxa weeye wa anna khiraasaha subxaana allahi walxamdu lilah ilaa aakhirih dikrigaa qofku inuu la yimaado kelimaadka u akhristaa waxay sabab u tahay qofku inuu jannadii galo oo dabadeeta dhir looga beero jannada dhir looga beero markaa xadiidkan iyo kii hore isugeeyo mar kastoo kelimaadkan uu ku celceliyo waxay sabab u noqonaysaa jannada inuu galo dharna looga beero oo kelimaadkan markaa qiimaha badan iyo dikrigan sababtiisa dhir looga abqaalo oo dhir looga abqaalo oo dhir looga abqaalo oo dhir looga abqaalo dhirtaasina waxay leegaanaysaa kolba kelimaadka iyo dikrigaa qiimaha badan intuu kala yimaado ayay leegaanaysa waaya xadiidkan masaa'il kalena way ku sugan yihiin oo cajiiba sida ummaddan fadligeeda iyo qiimaheeda baleega nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu leeyahay salaan iga gaadhsii oo qiimaha ileeda daraad qaala wa can abidardaa'i radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama alaa unabi'ukum ma ydinka warramaa bikhayri acmaalikum camalladiinna ka ugu wanaagsan wa askaahaa ugu hawaabkiiyo ajarka badan uguna dahiran cinda maliikikum boqorkiinna agtiisa yacnii allaha idin leh ee idin mulkisan agtiisa wa arfacuhaa la wa arfacihaa wakaa ee wa arfacihaa ugu koryeelis badan fii darajaatikum darajooyinkiinna waaya ay wa arfacihaa fii rafci darajaatikum ugu maaragta koryeelis badan ee ugu sarraysiin badan darajooyinkiinnu inay kor noqdaan ay sarreeyaan wa khayrun lakum idinka wanaagsan min infaaqi dahabi dahabka bixintiisa iyo walfidati fidada khayru lakum idinka fiican min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiinna fa tadribuu aad garaacdaan acnaaqahum qoorahooda wayadribuu iyaguna ay garaacaan acnaaqakum qoorihiinna yacnii kow iskaga siisaan qaaluu balaa waxay idhahdeen haa qaala wuxuu ihi dikru llaahi tacaalaa ay huwa kaa la soo sheegay dikru llaahi tacaala ilaahay xuskiisa weeye rawaahu tirmidiyu qaala tirmidi baa wariye qaala alxaakimu xaakimna wuxuu ihi abuu cabdilaahi ahaada isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix waana sidaa xaakimku qudhiisu sheegaya oo xadiidkani waa xadiis saxiixa weeye askaaha e agharuhaa hawaaban wa adharuha arfacuhaana asyaduhaa marka xadiidkanina fadaa'ishii xuska ilaahay waabuu markaa isku fuuqsaday oo wuxuu sheegayaa fadligaa aadkiyo aadka u weyn inuu maaragta waxa weeye leeyahy waa tahay xataa jihaadkii buu ka fadli badan yahay xataa sadaqadii ashyaada qaaliga ah ee dahabka iyo fidlada iyo waxyaabaha la sadaqadaysanayay ayuu ka fadli badan yahay hore haddii la idhaahdo waxaynuu soo marray xadiidkii sheegaayey fadliga jihaadka liba qofku haddii uu maaragtay dee jihaadkii intuu tago naftiisii iyo maalkiisii aanu la soo noqon wax gaadhayaa inaanu jirin waxaa la odhanayaa dikrigan qiimahan leh ee macaaljihaadka ka fadliga badani waa dikriga ilaahay carabka laga xuso qalbiguna uu kula socdo ee afka iyo maaragtay qalbigu iswaafaqsan yihiin kadaalika ay la socoto in laga fikiro oo la dhuuxo oo la dhugto macaanida xuskan ilaahay uu leeyahay oo la istixdaarsado ilaahay jalla wacalaa cadamadiisa iyo weynidiisa iyo inuu maaragtay naqsi oo dhan ka hufanyiyo kamaal oo dhan inuu ku sifaysan yahiyo arrimahaasna la xasuusnaado oo meesha lasoo dhigto marka dikriga noocaasa keligii marka la eego iyo jihaad aanu dikri la socon marka la eego ee labadaa la isu eego dikrigii baa ka sitoo ka horreeya waay waa tahay mid kalena way jirtaayoo dee jihaadku had iyo jeer qofku mar walba jihaadul kufaar marka laga hadlaayo kuma jiro waxaa dhici karta wakhti kooban intuu ku jiro inuu dee ka baxo ama ka soo noqdo laakiin dikriga noocana joogtayntiisu waa mid maaragtay qofka awqaaddiisa oo dhan ama inta badan uu ku jiraayo markaa qofkii daacada mar walba ku jira ama wakhtiyadiisa inta badani wuu ka horreeyaa mararka qaarka daacadii gelaayo ama ku jira haddii laakiin la eego jihaad iyo dikri wada socda oo qofku jihaadayo isla markaana uu ilaahay xusaayo sida ilaahay yidhi idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kasiiran hadduu qofku jihaadaayo xuskii ilaahayna uu raaciyo yaa dee xus keligii gaadhi maayo waa tahay qaala وcan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu anahu dakala wuxuu soo galay wuxuu soo galay maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi isagoo la socda salى اllahu alيyh wasalam calى imra'atin haween wa bayna yadayhaa horteedana waxa yaalay nawan laftimireed baa taalla o xasan ama qur'urux tusabixu biha ay ku tasbiixsanayso oo macnihii tasbiixda ay ku tirsanayso waaya faqaala wuxuu idhi alaa ukhbiruka alaa ukhbiruki miyaanan kuu sheegahayn bimaa shay huwa isaguba aysaru calayki kaaga fudud min haada kan aw afdalu ama kaaga fadli badan qaala wuxuu ihi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi samaa subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lard subxaana allahi cadada maa bayna dalik wa subxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun wallahu akbaru mila dalik walxamdu lilaahi mila dalika walaa ilaaha ila allahu mila dalika walaa xawla walaa quwata ila billah mila dalik rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidan xasanu sidaa dha buu ihi subxaana allah cadada maa khalaqa fi samaa samada wuxuu ku abuuray tiradeed tiradooda wuxuu samada ku abuuray tiradooda in leeg baa ilahay xuma ka nasahanya amaan subxaana allahi le wa subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lard subxaana allahi cadada maa bayna dalik ha iyo wuxuu dhulka ku abuuray ilaahay jalla wacalaa tiradiisa iyo waxa intaa u dhaxeeya cirarka iyo dhulalka intaa waxa u dhaxeeya wuxuu ilaahay ku abuuray tiradooda wa subxaana allaahi cadada maa huwa khaaliqun waay iyo subxaana allaahi cadada maa shay tiradii huwa khaaliqun ilaahay uu maaragtay abuuro waxaa soo gudagelaya ilan waa ismu faaciloo istimraariyuu faa'iidaynayaaye waxalla wixii ilaahay abuuray min awali lkhalqi ilaa muntahaahu laga bilaabo wixii ugu horraysuu ilaahay abuuray ilaa waxa ugu dambaynaya ama mar haddii khalaqo hore loo soo sheegay oo wuxuu ilaahay hore cirkay ugu abuuriyo wuxuu dhulka hore ugu abuuray iyo inta udhaxaysa wuxuu ku abuuray hore loo soo sheegay waxaaba la odhan karaa khaaliqun hadda waa mustaqbal wa subxaana allaahi cadada maa huwa khaaliqun ay khaaliquhu wuxuu abuuri doona ilaahay jalla wacalaa wakhtigaa qofku hadlaaya inta ka dambaysa ilaa maa laa nihaayata lah tiradiisana ilahay baa xumakanaysa wallaahu akbar midla daalika intaa in la eg baa la odhanayaa allahu akbar alxamdu lilahi midla daalika walaa ilaaha illa allah midla daalika walaa xawla walaa quwata ila billah midla daalika kelimaadkaasaad maaragtay sidaa ugu celcelinaysa xadiidkan wuxuu yihi tirmidi baa wariyey xadiid xasan anuu ku sheegay walaysa bixasanin xasana maaha bal huwa daciifun fa fii isnaadihi khusaymatu yarwiihi can caaishata binti طalxata wa huwa majhuulun khusayme nin la ydhaahdo ayaa sanadkiisa ku jira oo dee allaba kuu roon yahay waa nin majhuula weeye xadiidku markaa waa daciif waa tahay horena waxaynu u soo maray hadday haweenaydani juwayriye tahay xadiidkii juwayriye waa inagii soo maray riwaayaddii muslimka ee rasuulku iyadoo maaragtay ilaahay xusaysay intuu ka tegay haddana uu soo noqday xadiidkii aynu kusoo bilownay cawaabuha aa xadiidkaana kumay jirin muslimku warinaayo inay laftimireed iyo qururux iyo wax la mida ku tasbiixsanayso adeegsanaysay kuma jiro sidaa awgeed baa in lagu tasbiixsado asubxa waxa tusbaxa loo yaqaano ama lafo timireed ama dhagaxyaan waxyaabaha noocaas oo kale ah ama waxyaaba la gunguntay lam yasixa can اnabiyi salى اllahu alيyh wasalam fi hada shayء waxba rasuulka kagama asixi sala allahu alay wasalam beddelkeeda waxaa asaxay in faraha lagu tasbiixsado ah oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuxuu maaragtay faray in farahan lagu tasbiixsado ficil ahaanna way uga soo aroortay kaana yacqidu tasbiixa biyadih lafdi kalena biyamiinihi buu sheegaya waay markaa farahaasi ayaa lagu tasbiixsanayaa tusbaxiyo waxyaabaha noocaasi may sugnaan wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu aleyh wasalam ahlulcilmiga qaar yidhaahda waa bidco oo in tusbaxiyo waxyaabaha noocaasa la isticmaalaa waa bidcana way jiraan si kastaba ha ahaatee mar haddaad hadyigii rasuulka hayso iyo dhaqankiisii inaad wax kale uga baydha maxaa kugu kelifayaba wa khayru lhadyi hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam lafdigaa yacqidu markaa wuxuu faa'iideynayaa farihii in sidaa loo laabo ayuu faa'iideynayaa haa marka tasbiixdii waxa weeyaan lagu tasbiixsanaayo caqdi iyo basti meesha uu jiro saasay u fidsan yihiin kuloo mid baa saa loo laabayaa saasaa loo laabayaa saasaa loo laabayaa saasaa loo laabayaa adigoo dee ku tirsanaya saa haddana la sii deynaya kolkaasaa saa loo soo laabayaa madaahibtu waxay u badan yihiin gacanta midigta marka waxa weeye aad ku bilowdo ta bidixdana waad maaragtay raacin kartaa waayahay bacdu ahlilcilmina waxay dhahaan midigtunbaaba lagu tasbiixsan karaa bidixda lagu dari maayo waxaanaa kala duwanaanshahaas ay ku salaysan tahay xadiidka aynu akhriyayna lafdigiisa yacqidu tasbiixa biyadihi mise waa biyamiinihi labadaa lafdaa soo arooray waxa weeye biyadihi qolada rajaxdayna waxa weeye maaragtay midigtaa lagu bilaabo bidixdana waa la raacin karaa bay leeyihiin qolada biyamiinihii rajaxdayna waxaa leeyihin midigta ayuunbaa maaragtay lagu tasbiixsan karayaa sidaasoy tahay haddii lagu tasbiixsado waxa weeyaan alkaa xubnaha ah faraheennaa waa aragtaan alanaamil ama faraheennaasi asaabicdaasi baan u jeedaa waxay leeyihiin xubno mid waliba saddex bay leedahay soo maaha shanta farood min saddex bay leeyihiin shanta saddex ku dhufo waa shan iyo toban soo maaha hadaad sidaa tidhaahdood xaggan adoo ka bilaabaya ama xaggan ood sidaa tidhaahdood meelaha ku tasbiixsatana iyaduna waxa weeyaan markaa dee insha allahu qofkaasi dembi kuma dhicin ama maaragtay dee bidca muu samayn dad badanina waabay u tasbiixsadaan waxaana bacdu ahlilcilmi leeyihiin alamru fiihi saca laakiin daahiru sunna sidaa hore aynu sheegnay caqdigaasi ayuu tusayaa daahiru sunna waa sidaas weeye waay qaala wuxuu uhi wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusinahayn calaa kanzin kayd min kunuusi iljanna kaydadka jannada ka mid faqultu waxaa idhi balaaha yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow qaala wuxuu idhi laa xawla walaa quwata ila billah wey muttafaqun calayh marka kelmaddaasi laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa kayd kaydadka jannada ka mida kaydna waxaa loogu magacaabay linafaasatiha wa siyaanatiha waa kelmad haali ah tusinaysana addoonka la imanayaa ilaahay jalla wacalaa inuu tala saartay awooddiisana ku kalsoon yahay awooddiisa iyo xeeladdiisana markaa ka beri noqonay markaa dee haddii la badsado khayrkaa weyn baa lagu helayaa waana iska kooban tahay oo qofkii waxba yeelmayso laa xawla walaa quwata ilaa billah baabu dikri illaahi tacaala qaa'iman wa qaacidan wa mudajica wuxuu baabu yahay ilaahay jalla wacalaa inuu xuso qofku qaa'iman xaal uu taagan yahay xaala kownihi qaa'iman marka waxaa laga xaalaynayaa halkaa dikrigaasi dikrigaa ilaahay maaragtay cabdiga halkaa ka dambeeya ee halkaa la qadaraya waay baabu dikri illaah ay baabu dikri lcabdi allaha tacaala qaa'iman xaaluu taagan yahay wa qaacidan xaala uu fadhiyo wa mudajican xaala uu jiifo wa muxdisan xaal uu maaragtay xadath ku sifaysan yahay iyo wa junuban xaaluu jinaabo qaba iyo wa xaa'idan haweene haddii ay tahay xaalay xaa'id tahay ila alqur'aana qur'aanka mooyaane falaa yaxilu xalaalo ma aha lijunubin qof jinaabo qaba iyo walaa xaa'idin xaa'itoona xalaalo ma aha akhriskiisu iskaa waa mas'ale fiqiyaho dee fuqaho badan baa qaba junubka iyo xaa'idku inaanu qur'aanka akhri ahayn ahlulcilmi badan baa qaba fuqaho badan waay waxaad isa moodaa sida raajixi inay tahy wallaahu aclam junubkii iyo xaa'idkii qur-aanka way iska akhriyi karaan laakiin taabashada musxafka uun ha iska ilaaliyaan oo ha iska daayaan qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi inna fii khalqi samaawaati waalard abuurka cirarka iyo dhulka waxaa ku sugan iyo wakhtilaafi leyli waannahaari isu khilaafka ama isweydaarashada habeenka iyo maalinta la aayaati aayadaa ugu sugan liulil albaabi dadka caqliga u saaxiibka ah fiican aladiina kuwa weeye ulul albaabku yadkuruuna allaha ilaahay xusaya qiyaama xaalay taagan yihiin iyo wa qucuudan xaalay fadhiyaan iyo wa calaa junuubihim xaalay jiifaan oo dhinacyada ay ku jiifaanba oo aayaadkii cajiibka ahaa ee aali cimraan ugu dambeeyey oo rasuulkuna sala allahu alayh wasalam habeenkii markuu hurdada ka kaco ee uu salaatuleysha u kacayo wuu akhrisan jiray waxaana sooba arooray oo rasuulka ka soo arooray sala allahu alayh wasalam inuu yidhi waylun liman qara'aha walam yatadabbarha ama walam yatafakarha aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaa guudarrayste qof akhriyey oo aan aayaadkan dhuuxin oo aan macaanidooda waxa weeye ka fikirin wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadkuru allaha tacaala ilaahay mid xusa calaa kulli axyaanihi calaadaasi waa bimacnaa fii ay fii kulli axyaanihi waqtiyadiisoo dhan calaa kulli ay fii jamiici axyaanih waqtiyadiisoo dhan ilahay buu xusi jiray rawaahu muslim markaa cumuumkaasi wuxuu keensanayaa qofku xataa isagoon dahaaro qabin inuu ilaahay jalla wacalaa xusi karo oo xuska ilaahay wax hor joogsanayaa aanu jirin qaala wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala low anna axadakum haddii midkiin idaa ataa ahlahu reerkiisa markuu imanaayo qaala macnii jimaacuu ka doonayo qaala uu odhan lahaa qaala uu yidhaahdo bismi illaah magaca ilaahay ayaan waxa weeye ataxasanu way ka dhiganta isku dhowraya isku ilaalinaya allaahumma allahayow jannibnaa naga fogey ashayaana shaydaanka wajannib ishayaana shaydaanka ka fogey maa rasaqtanaa waxaad nagu arsaaqto wa qudiya oo la markaa qadara baynahumaa dhexdooda waladun ilmo oo ilaahay waxa weeye isu tegistaasi ilmo uu ku beero lam yadurahu ma dhiba ilmaha shayaanu shayaan ma dhiba muttafaqun calayh oo ilmahaasi ee durada wixii la odhan jiray ama maaragtay inuu shaydaankii dardaro iyo waswaaskiisii iyo waxyaabihii nooca ahaa ilaahay baa ka badbaadinaya marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dikriga ilaahay qiimaha uu leeyahay waay iyo maaragtay dee mar walba inuu yahay mid matluub ah oo loo baahan yahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ilmaha ilaalintiisa in lagu dadaalo yaah markaa la filanaayo ama laga howlgelaayo dariiqadii uu ku iman lahaa ayaa lagu leeyahay ilaahay xus oo ilaahay bari oo ducayso si ilmaha ilaahay kugu hagaajiyo baabu maa yaquuluhu cinda nawmihi wastiiqaadihi wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo qofku wuxuu odhanayo markuu seexanayo markuu soo toosaba can xudayfata wa abi darin radia allahu canhuma qaala waxay idhahdeen labada saxaabi kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa awaa markuu hoyda ilaa firaashihi firaashkiisa ee uu taga si uu ugu seexdo qaala mid yidhaahda ayuuha bismika ay bidikri ismika xusista magacaaga allaahumma allahayow ayaan axyaa ku noolaanayaa intaan noolahay wa amuutu ay wa calayhi amuutu isagaanan ku dhimanaya oo ilaahay aan weydiisanaya inuu waafajiyo anigoo sidaa u laasimsan inaan ku dhinto ama mowdkii loogaba jeedo hurdadii oo isagaan ku seexanaya wa ida stayqada marka uu baraarugana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa maatana wa ilayhi nushuur mahad oo dhan alla iskale aladii allahaasoo axyaanana nooleeyey bacda maa maatana intuuna dilay dabadeed imaatadaasi waa waa waa seexintii waa hurdadii weeye mawdkii xaqiiqiga ahaa maaha wa ilayhi xaggiisa ayaan wahaday annushuuru isa soo kicinta iyo isa soo saaristuna ilaahay xaggiisa ahaato xaggiisaa la ysu soo saarayaa qiyaamaha oo kolkaasaa ilaahay markaa la ishorgeynayaa ilaahay qof walba uu maaragtay ku abaalmarinaya wuxuu shaqaysta rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey waay tirmidi buu ku sheegay bukhaarina wuu wariyey oo xadiidkaa xudayfe imaamu lbukhaari saxiixiisuu ku wariyey ma garatay wakadalika xadiidkaasi xadiidka abidar qudhiisana bukhaari saxiixa ayuu ku wariyey aadaabu nawm walidijaacna waa inagii hore u soo marro baabkaasi uu inoo soo horreeyey subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online